بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين كل حجرني كتاب التوحيد عشر كانوا عشر كسديتين يافر وحانا كوش رحينا مسائشة باب كاللباتناد baabkii uu sheikhu u baabeeyey baabu maa jaa ana alguluwa fi qubuuri الsaalixiin yusayiruhaa awthaanan tucbadu min duuni illah baabkaas ayaynu soo sharaxnay adiladiisii masaa'il tomana ayuu sheikhu ka soo saaray masaa-isha ayaynu cashirkan ku sharaxayna marka intaanan u gelin masaa-isha tambiih yar baan ka hormarinayaa casharkii hore oo kan ku xigay oo siddeetan iyo saddex markaan sharaxayay mas'alada ma loo safri karaa qubuur qubuuraha siyaaratlqubuur atharkii aan u tiiriyey cabdullaahi ibni cabbaas waa sabqu lisaan waa cabdullaahi ibni cumar ninka la weydiiyey oo nin baa weydiiyey taabiciya oo waxa uu yiri waxaan rabaa inaan u safro duuru siina markaasu waxa uu ku yihi xadiidkii maya nebigu wuxuu yihi laa tushad irixaal ilaa ilaa halaatat masaajid fadac canka duur walaa taati marka waa cabdullaahi ibni cumar ee sabqulisaan bay igaga dhacday cabdullaahi ibni cabaas taas waa tambiih qaala shaykhu raximah llahu tacaala waxau yihi fiihi masaa'il waxaa ku sugan buu yihi baabkan masaa'il ay fi hada albaabi masaa'ilun masaa'il baa laga qaadanayaa oo waxa weeye lagu cibro qaadanayo oo lagala soo baxayo adilada xadiidka ugu horeeya waxa uu ka soo saaray shiikhu waa xadiidkii imaamu maalik uu wariyey shan faa'ido buu ka soo saaray waa xadiidkii hore aynu baabka ku bilownay oo imaamu maalik oo uu yiri ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbadu ishtadda gadab allahi calaa qowmin ittakhaduu qubuura ambiyaha masaajid shan faa'ido ayuu sheikhu ka soo saaray masalada ugu horeysa waxa weeye aluulaa waa tafsiiru alwathan waxaa laynoo fasiray oo halkaa inooga caddaatay tafsiiru lwathan wathan maxaa la yidhaahdaa waa soo fasirnay waa kullu maa cubida min duuni illaah wax kasta oo la caabudo oo ilaahay ka sokeeya ayaa wathan la yidhaahdaa sanamna waxaa la yidhaahdaa wixii markaa la qorqoro saasay ku kala duwan yihiin haddii aan la qorqorin oon la suurayn wathan baa la yidhaahdaa wathankaa gudaweyn waxaa soo gelaya qabuuraha waxaa soo gelaya meelaha la barakaysto dadka la barakaysto wax kasta ayaa soo gelaya wixii cibaado loo leexiyo aan ilaahay ahayn ayaa soo gelaya marka waynu garanay tafsiiru lwathan waayo nebigu wuxuu yidhi allahuma laa tajcal qabrii wathanan ilaahu wathan ha ka dhigin yucbud la caabudo taas ayaa laga qaada halkaas kusoo qaadanaya marka qofka muslimkaana waxaa ugu sugan inuu bannaanka ka maro oo ka cararo wax kasta oo ilaahay ka soko cibaado loo leexinayo wuxuu yidhi athaniya masalatu thaaniya waxa uu yidhi waa tafsiiru lcibaada cibaadadu waa maxay halkaas ka soo qaadanayaa uu yidhi nebigu allahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbadu alcibaada asalkeeda culummadu waxay yidhahdaan waa altadallul inaad isku dulaysid waalkhuduuc u khuduucdid waxa weeye khuduucaad samaysid lilmacbuudi kaad caabudaysid khawfan wa damacan wa maxabbatan wa ijlaalan inaad saas samaysid ayaa cibaada la yidhahdaa xagga luqadda xagga istilaaxana waxay leedahay culumad waxay yidhahdaan cibaada waa ismun jaamicun likulli maa yuxibu allah wayardaa min alaqwaali walacmaali aldaahirati walbaatina ha walbaraa'atu min ashirki waali idan markaa haddaad qof isku dulaysid oo u khuduucdid sida dadka qaarkood sameeyaan nin ay weyneynayaan oo tacdiiminayaan bay u soo sujuudayaan u maaragtay u soo inxinaa samaynayaan lugaha ka dhunkanayaan tahliishiisa cabayaan waxa weeye sadiisa barakaysanayaan waxaasoo dhan waa khuduuc weeye iyo tadallul iyo dulayn la isku dulaynayo qofkan waxaasoo dhan marka cibaaday noqonaysaa nebiguna waa ilaahay buu ka magan galay ilaahu qabrigayga meel cibaado lala soo aado oo la isku duleeyey ilaahu ha ka dhigin watanan yucbad halkaas ka soo qaadanaya idan marka dadka qaarkood waa aragtay ma- markay qabuuraha tagaan qabrigii khuduuc bay samaynayaan way u khuduucayaan ciid bay ka qaadanayaan way barakaysanayaan way isku xoqxoqayaan way ilaahay bay agtiisa ku baryayaan ama qofkaan meesha ku jira laftigiisa ay baryayaan idan waa cibaado markaa waa arrin khatara waa in bannaanka laga maro oo la iska ilaaliyo wey athaalitha waxa uu yidhi mas'alada saddexaad ee, waxa uu yidhi masalada saddexaad oo macnaha laga qaadanayo waxa uu yidhi waxa weeye annahu qarana a- annahu sala allahu calayh wasalam lam, lam yastacid billaah ila ma khaafa wuquucahu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu allah subxaanahu wa tacaala waxa uu ka magan gelayey oo ilaahay ka magan galay waa wax uu ka cabsanaya inay dhacdo oo macnaha siday nebiyadii hore ugu dhacday ayuu ka cabsanayey inay isagana sidaasoo kale qabrigiisa ku dhacdo ha marka isticaadadan uu nebigu ilaahay ka magan galay waa macnaha cabsi uu ka baqayey inay sidaanoo kala dhacdo wa laakiin ilaahay baa eh, baryadiisii aqbalay qabrigiisiina ma noqon mid la caabudo iyo mid cibaado lala taga midna ilaahay kama dhigin ilaahay waa xifdiyey amaa way dhacday ummadda way ku dhacday oo qabuuro badan ayaa maanta cibaado loo tagaa oo awthaan laga dhigto oo la caabudaa oo waxa weeye saa loo dul fadhiyaa oo nin walba waxa weeye cibaado iyo halkaa waxaa lagu hayaa wax kasta oo masaajidii ilaahay intay ka tageen oo la yidhi camira ayay qabuuro iyo mashaahid iyo ayay camirayaan oo dul fadhiyaan marka way ku dhacday ummadda wixii nebigu ka baqay oo ilaahay ka magan galay laakiin qabrigiis ilaahay waa ka badbaadiyey leannahu nebigu ma dhihin ilaahay ilaahu ummadayda qabuurahoodoo dhan arrintaas ilaahu ka badbaadi ma dhihin ee wuxuu yidhi ilaahu qabrigayga ha ka dhigin wathan ilaahina waa aqbalay Mm. taas marka ayaa inooga caddaanaysa oo waadixa waxa uu yidhi araabica waa qarnuhu sala allahu calay wasalam xiriirinta uu xiriiriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu xiriiriyey nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu xiriiriyey qarnuhu iyaaha ay macnaha it- ee in qabuuraha cibaado lagu sameeyo iyo wuxuu xiriiriyey itikhaadu qubuuri alambiyaai masaajid ha waayo muxuu yidhi qeybta dambe xadiidka ishtada qow- ishtada qadabu llahi calaa qowmin ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida idan marka eh, in qabuurihii laga dhigto la ag fadhiisto oo ilaahay lagu caabudo oo cibaado lala tago iyo in masaajid laga dul dhistaa labaduba waa isku mid labaduba waa min almuxaramaat wey wax bannaanna maaha waa min alkabaa'ir oo xadiidkaasaa laga qaadanaya alkhaamisa masalada shanaad waxa uu ka qaadanaya waxa uu yidhi waa dikru eh, alghadab min allahi subxaanahu wa tacaala macnaha ilaahay inuu caroodo in la sugo waa sifa min sifaati alafcaal ah wuxuu ka soo qaadanayaa xadiidka ishtadda ghadabu llahi caradii ilaahay waxay daraatay oo aad u u weynaatay calaa qowmin ittakhaduu qubuura anbiyahi masaajid xadiid badan oo kalena oo sugaysa carada ilaahayna waa jirtaa waana xaqiiqa waana min sifaati alafcaal oo allah subxaanahu wa tacaala waxay la mid tahay macnaha hadalkiisa oo kale yatakalama taashaa marka caraduna waa saas oo kale waxaana sariix ku ah maalinta eh, aakhira marka la yimaado qiyaamaha oo maxsharka la taagan yahay markay dadku ay dalbadaan shafaacada oo nebiyullaahi aadam iyo loo tago nebiyullaahi nuux iyo waxaa ka mid a waxyaalahay odhan doonaan inna rabbii qad ghadaba alyowma ghadaban ilaahay maanta wuxuu carooday caro aan wax la mida jirin ha horeyna uusan u caroonin dibna uuna caroonin caradaan oo kale idan marka caradu waa sifatul afcaal ghadab ilaahay waa loo sugaya ha falamaa aasafuuna intaqamnaa calayhim waatuu yidhi allah gaaladii markay nacaro geliyeen oo waxa weeye ilaahay u carooday ayaanu ka aargoosannay idan markaa sida dadka qaarkood ku fasiraan waa intiqaamka iyo ma aha caradu waa wax jira waa marka teenoo kalena ma aha laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu albasiir waa sifaadka ilaahay oo dhan bay la mid tahay oo loo sugayo oo min sifaati alafcaal ah amiruuha kamaa jaa'at waatay yidhahdeen salafku ma la taxriifinayo mana la ta'wiilinayo mana la tacdiilinayo nuhbitu bima athbata allahu bihi nafsa ha taas waa shantaa marka wuxuu ka soo qaatay xadiidka imaamu maalik uu wariyey waxa uu yidhi assaadisa midda lixaad wa hiya min ahamihaa waatan ugu muhiimsan oo aad iyo aad ugu muhiimsan waxa uu yidhi waa macrifatu sifati laat waa in la ogaado oo macrifo loo yeesho allaat waxa uu yahay iyo cibaadada la siiyey iyo suu ahaa waayo wahiya lati akbaru alawthaan iyada ayaa awthaanta kacbada ooli jidhay sanamka ugu weyn buu ahaa laakiin xaggee ka yimid markiisii hore waxa uu ka yimid marka saddexdan asaadisa wasaabica wathaamina saddexdaasba wuxuu kaga hadlayaa laata wuxuuna ka soo qaadanayaa labadii athar oo atharkii mujaahid iyo atharkii cabdullahi bn cabaas oo ay yidhaahdeen waxa uu ahaa rajul waxa weye yalutul sawiiq ayuu ahaa marka wuxuu yidhi tan macnaha marka ugu horeysa waa inaynu garanaa meesha uu ka yimid laata oo ahaa akbarul awthaan markii dambe sanamyada sanamyada ugu weyn buu ahaa markii horena qabri buu ka yimid tan toddobaadna waxa weeye annahu saaxibu lqabri macnaha inuu ahaa saaxibulqabri oo qabrigaa laga keenay ha tan sideedaadna waxa weeye waa inuu macnaha tacdiimintii ay weyneeyeen oo waxa weeye waa ismu saaxib alqabri oo waxay sheegeen macnaha inuu ahaa nin u sameeya sawiiqa oo waatuu yidhahdeen cabdullahi bn cabaas iyo kaana yalutu sawiiqa lilxujaaj ayuu u samayn jiray sawiiqana waa soo sheegnay waa shurbadaa la cabayo waxa weeye maaragtay marka hore saloolka iyo qamadiga iyo intay saloolaan oo jejebiyaan subag iyo caano iyo wax lagu daro la cuno ayaa sawiiqa la yidhaahdaa ramadaanka iyay ku afuraan oo waxa weye meesha soomaalidu shurbadda iyo ka samaysato calaa kulli xaal marka ninkani wuxuu abalay nin daa'if agteeda ku haysta ari nin wuxuu ahaa baa lay wanaagsan oo nin saalixa dadka xajka u socda ayuu caawin jiray oo cibaadada u socda leannahu xajka way soo aadi jireen wayna tacdiimin jireen qofka xajka u socda way qadarin jireen ma ahayn dadka maanta jooga oo waxa weeye dadkii xujaajta ah wax walba ku qaaliyeynaya oo xajkii imtixaanka ka dhigay oo ummaddii qof walba wuxuu ku leeyahay maxaan soo xajiyaa wax walba samadaasaa la geeye waa dhibaato ummadda u soo hoyatay marka laakiin qabla alislaam jaahiligii nimankii qorayshoo joogay kacbada way qadarin jireen dadka xujaajta way ilaalin jireen waa soo dhoweyn jireen waatuu cabaas samsamka ka waraabin jiray oo waxa weeye aad bay u qadarin jireen marka ninkaa waa lagu fidnoobay falamaa maata cakafuu calaa qabrihi markuu dhintay ayay qabrigiisii dul fadhiisteen marka magacu halkaasuu ka yimid waa ismu saaxibilqabri qofka saaxibulqabriga ana oo ay tacdiimiyaan badanaa waxa ay u aaminsan yihiin inuu ahaa saaxibu diin oo qof ilaahay ku xiran oo wanaagsan inuu ahaa saasay u tacdiimiyeen oo hadda qabuuraha waad aragtay aktharkooda waxa weeye ay qadarinayaan waxay ku leeyihiin shiikh buu ahaa awliyu u ahaa xaggu ahaa diin bay marka ka raadinayaan ma arkaysid nin faasiq ahaa oo ay leeyihiin nin khariban buu ahaa qabrigiisii la dul fadhiisanayo laakiin waxa weeye qof kasta oo diin ay ku tuhmayeen oo ilaahay inuu u dhow yahay ayay markaa qabrigiisa dul tegayaan At- marka saddexdaasna eh, labadaa athar buu kala soo baxay eh, a- asaadisa wasaabica wathaamina waa isku macne waa isku noqonayaan ataasica waxa uu yidhi lacnu zawaaraat alqubuur macnaha waa xadiidkii lacna rasuulullah sal slam zawaaraat alqubuur marka zawaaraat oo la tashdiidiyey baynu nidhi waa saxiix laakiin zaa'iraat waa daciif marka tan aynu ka qaadanayno waa zawaaraat alqubuur kuwa mubaalaqada samaynaya waa la nacladay marka waa inay iska ilaaliyaan dumarku waana qabuuraha mar walba ku noqnoqon oo iska ilaaliyaan wey laakiin waa sheegnay inay asalka mubaax u tahay inkastoo masalada khilaaf culammadu isku khilaafeen Mm. waa xadiidka cabdullahi ibnu cabbaas uu ka soo qaadanaya Eh, alcaashira tan ugu dambaysa waxa uu yidhi lacnu man asrajaha ey wuxuu ka soo qaadanayaa jumlada ugu dambeysay xadiidka cabdullahi ibnu cabbaas oo uu yidhi eh, walmutakhidiina calayha almasaajida wasuraj surajku waa siraajka waa qofka layrka iyo dabka iyo ka shidaya oo iftiinka ku samaynaya qabuuraha kaas waa la nacraday bi laakiin waxaynu sheegnay arrintaas inay bidco tahay xadiidkuna daciif yahay oon jumlada wax shawaahida loo haynin marka arrintaasina waa bidca hadda bidcadana qofka la yimaadaa waa malcuun ha waatuu nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye waa inagii soo marnay xadiidkii cali bn abi aalib lacana allahu man aawaa muxdathan marka qofka mu- eh, muxdathka oo bidcada la yimaada waa malcuun kan ku raaca oo soo dhoweeyana waa malcuun idan nacladii waa ku sugnaanaysaa oo waxa weeye qofka bidcada la yimid marka tobanka ayuu shiikhu ka soo saaray sidoo kale waxaa laga qaadanayaa oo uga muhiimsanayd oo baabka uu ku tilmaamay oo unan hadda ku soo diray masaa-isha macnaha ana alquluwa fi qubuuri saalixiin yusayiruha awthaanan masalada ugu muhiimsan waa taa inuu qofka ogaado muslimka ah qabuurahan maanta cibaadada loo samaynayo oo la dul fadhiyo oo la baryayo oo waxa weeye la isku xoqxoqayo dad baa caddeeyey dadka qabuuraha markay tagaan waxay ku leeyihiin khuduuca iyo ku wareegeysiga iyo sida loo baryayo iyo ciidda laga qaadanayo iyo nadarka laga gelayo waa cajiib waa haydan marka dadkaan markay dhammaadaan muddo ka bacdi waxaa dhici karta in laga dhigto sanam oo la caabudo oo waxa weye cibaado la siiyo ile haddaba cibaadadii waa lagu dul sameeyaa waa la caabuday haddii la ag fadhiisto oo la baryo oo awliyaa laa adeeg leeda waa la caabuday laa xaq- waa xaqiiqo weeye laa shaka inaan waxa weeye ayna shaki ku jirin in maanta qabuuraha la caabudo laakiin macnaheedu ma aha markii laga digo qabuuraha iyo khaladkooda macnaheedu ma aha in dadka la gaalaysiinayo waa in la kala gartaa akhi fillaah wakhti fillaah waa inay kuu kala caddaataa nimanka takfiirka oo dadka gaalaysiinaya iyo qofka sunniga ah oo ka digaya shirkiga waa inaad kala saadhaa waxa weeye qofkan muslim weeye jahli baa loogu cududaarayaa dad xun baa ka dhaadhiciya waxaan diin uga dhigay ma garanayaan dadku waa juhala waa caama waa muslimiin asalkooda oo laa ilaha illah maxamed rasuulillah bay leeyihiin waa tukanayaan laakiin waxa ay samaynayaan waa shirki wey marka waxa aan ka digaynaa oo aan la colaytamaynaa oo dadka uga digaynaa waa shirkiga ee ma aha in dadka la gaalaysiinayo dadku waa muslimiin takfiirkaa ku dhumay masalada in badan baan ku celceliyey kitaabka dhexdiisana dhowr jeer baan ku soo celiyey macnaha kitaabkan shiikha qorayna dadka ma gaalaysiinayn culummada sharaxda oo sunnaha ana ma gaalaysiiyaan oo dacwada saxiixa oo dacwadii salaf saalix dacwat tawxiid lama gaalaysiiya dadka hadduu mar'a shahaadanayo jahliga iyo shirkiga uu ku jiro ayaa la radiyaya oo la ilaalinaya oo loo caddaynayaa laakiin dadku waa muslimiin ma noqonayna takfiirka dadka gaalaysiiya oo waxaan ayna dadkii garanayninoo jahliga ku gaalaysiinaya taa ilahay baan ka magangelayna marka yaan loo malaynin taa markaan shirkiga ka digayno dadku gaala maaha dadku waa muslimiin weeye marka insha allah baabkaan halkaasaan u gudbaynaa baabka dambe ayaynu u gudbaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin